la taliyaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa dignin adag u diray dhallinyarada soomaaliyeed ee ku howlan tahriibka sharci darrada ah isagoo ku tilmaamay arrinkan inuu yahay mid halis weyn ku ah nolosha mustaqbalka iyo soo kale horumarka deegaanka bulshada la taliyaha ayaa sheegay in tahriibka uu yahay mid mugdi ah oo sababay in kumanaan dhallinyaro soomaaliyeed ay ku waayaan naftooda wuxuuna taliyaha uga digay dhallinyarada inay tahriibaan waxaan u baahannahay amnigeena inaan kordhino amnigeena in la kordhiyo cawaladahan qabaailada ama maarata iyada lafahaantooda la kordhiyaa loo bahayo inay maaragta dhallinyarada tahriibayso lafahaantooda hadday reerkii wax u heli karaan ama qaraabadii kale wax u heli karaan ninka dhallinyarada in la taageero la yidhaahdo maadaama hadda maanta aad maaragta waqtiga isku filnaanshaha aa gaartay in la yidhahdo marka dhaqaalahan aan kugu talagalnay maaragta bal wax ku raadso ganacsi ah ganacsi in lagu taageero dhallinyarada saasaan qabaa meeshaadan wax kaa horeeya ma leh iska joog haddaad doonayso inaad nabsada kow horta nabsadaada ayaa khatar ku jirta inaad tahriib waa midda labaad meelihii la tegaya waa lagu batay oo adduunkii hadda waa lagu batay ingiriiska oo kale waxaan maqlayay inainay riwaandoc ka codsadeen inay maaragta dad u soo celiyaan hadda waxay taagan yihiin dadkii inay dad africa dib ugu soo celiyaan oo maaragta sooma garan midda saddexaad waxaa weeyaan qaar inuu qofkii gurigiisa isagoo joogo inuu maanta ka doorbida xabsi inuu galo xabsi inuu galo oo aan la garanayna waqtiga aad kasoo bixi doonto wadadii oo halis halis badan markii meesha aad gaartay iyadana halis kale weeyaan inaad xabsi ku gashaa suuragala xabsiga haddaad gashaan waxaa suuragal inaad xabsiga aad ku dhimatay marka markaa marka waxaan ku leeyahay waxaan soo jeedin lahaa dhallinyarada ku fikiraysa in maaragta la taageero in dhallinyarada caruurtii la taageero waayo qarash badan buu u baahan yahay hadhowda markii magafo uu qabsado mar walba waa lama horaan waa waxaan la hooreyni waa inuu magafo ku heli doono magafahana labaatan kun baa u yaray labaatan kun oo dollar baa u yaray marka waxaa fiican haddii shan kun oo dollar loo helay cunugii in la yidhahdo war heedhan waxaan intan intanaan ku heli karnaaye maanta waxaan wax ku bilaaba in la dhaho dhallinyaradana ay maaragta ay maaragta waxooda maaragta ay wadankooda ay aaminaan waayo qurba qofka hadduu tago waxaa diintii meesha ka baxaysa waa iska yaraanaysa qofkii inuu cibaado ahaan guto waxaa iska waxaa iska yaraanaysa hadda qoysaskii waa burbur badan baa ka jira oo meesha qoys kama dhisna africa maxaa lay qurbaha qoysasku inta dhisan waa yaryahay haddii aad caruur dhashana oo caruurtaas kuma xisaabtamaysa waxa kuwaad ku xisaabtamaysa maaha waa kuwa aad u dhashay wadamadaas aad u dhashay weyaan sida dad badan ku dhacday marka taasaasan waxaan dhihi lahaa la iska joogo